ama ziyaarau shirkiyatu ziyaarada shirkiga loo nisbeeyey miyaa fahiya alatii waa tii waqaca saaxibuhaa saaxibkeed uu ku dhacay fii nawcin nooc uu ku dhacay min anwaaci shirki billaah noocyada markaysaga yani ilahay in loo shariig yeelo kamida oo ku dhacay kaducaa ayr illaah noocyadaa shirkiga waa sida markaysaga ilahay cidaan ahayn in la baryo wadabxi lahum aw idabxi lahum ama gawraca loo gowraco ilahay cidaan ahayn aw innadri lahum ama nadarka loo nadro ilahay cidaan ahayn aw اlistigaaثati bihim ama in la gargaar weydiisto ilahay cidaan ahayn oo xabaalaha cidda ku aasan iyo la gargaar weydiisto aw اlisticaanati bihim ama in la kaalmo weydiisto yani ay ku dhacday aw اlisticaadati bihim ama in la magangel weydiisto ay ku dhacday ashyaada noocaasee shirkiyaadka hadday ku xasishana waxaa la yidhahdaa ziyaara shirkiya ayaa la yidhahdaa xukmu man jacala almaqaabira طuruqa wamalaaciba wamawaaqifa lisayaaraat xukmu man kani waa xukunka kii jacala almaqaabira xabaalaha ka yeelay turuqan waddooyin ka yeelay wa malaaciba iyo meelo lagu ciyaaro ka yeelay wa mawaaqifa iyo meelo markaysa waxaan yacani la joojiye ka yeelay oo lisayaaraat meelo la joogsado markaysaga ka yeelay oo lisayaaraati gawaadhida u sugan cidda xabaalaha ku tumata ee waddooyin ka dhigata ama meelo lagu ciyaaro ka dhigata ama meelo gawaadhida markaysa markaa lagu kireeyo ama la joojiye ka dhigata xukunkeeda caddaynta la caddaynaayo u baabiyahay su'aalu hal yajuuzu ma bannaan yahay jaclu lmaqaabiri xabaalaha in laga yeelo turuqan waddooyin wa mawaaqifa iyo meelo markaysa waxa la joogsado lisayaaraati gawaadhida u sugan wa binaau dakaakiini calayha ma bannaan yahay in dukaamo laga dul dhiso calayhaa xabaalaha korkooda wagayru dalika iyo taa waxyaala aan ahayn oo min anwaaci alihaana ka mida waxyaalaha noocyada markaysagaa dullaynta ka mida ma bannaan tahay waljawaabu wallahu lmuwafiqu lisawaabi jawaabtu waxay tahay ilaahay baa sawaabka wax waafajiya sida saxane ana alictidaa'a waاdulma xaraamun xadgudubka iyo waulma dulmigu xaraamun xaaraan weeye sawaaءun kaana waxa isku mida ahaaya cidda la dulmiyaya ama lagu xadgudbaya cala alaxyaa'i kuwa nool ahay ahaaya aw cala alamwaati ama kuwa dhintay yani markaa cidda la dulmiyaya ama lagu xadgudbaya ahaataya yani farqi ma kala leh cid in lagu xadgudbo ama la dulmiya ma banaana bal inahu cala alamwaati ashaddu xurmatan ka soo guurtaase xadgudubka ama dulmigu dadka dhintay lagu xadgudbo ama la dulmiyaa ashaddu isagaa daraansho badan xurmatan xagga xaaraannimada lihada alxadiisi nabawiy ashariif wuxuu u daraansho badan yahay xadiidka nebiga loo nisbeeyey sala allahu alayhi wasalam aawadii ee ashariifkii sharafta leh can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaa ralliga ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wala alih wasalam rasuulka ilahi wuxu yhi an yajlisa axadukum inuu midkiin ku fadhiisto calaa jamratin dhuxudh uu ku fadhiisto fa tuxriqa ay gubto hiyaabahu dharkiisa oo fa takhlusa ay soo gaadho oo u soo dusto ilaa jildihi haraggiisa ay soo gaadho o usoo dustaa khayrun lahu waxay uga khayr badan tahay min an yajlisa calaa qabrin inuu xabaal ku dul fadhiisto way u dhaantaa akhrajahu muslimun muslim baa xadiidka soo saaray fi ljana'is kitaab aljana'is oo saxiixa ka mida ku soo saaray marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa xabaalaha in lagu dul fadhiistaa inaynay bannaanayn dhuxul daba oo nool oo qofku ku fadhiisto oo maradii intay ka gubto dabeedna jidhkii kulku soo gaadho ayaa u dhaanta inuu xabaal ku dul fadhiisto waa la garanayaa dhuxul nool markaa fadhiga lagu fadhiistaa dhibta ay leedahay haddana waxaa laynoo tilmaamayaa dhibaato ha lahaatee xabaal inuu ku fadhiisto waa u dhaanta halkaa waxaad ka garanaysaa inay xaaraan tahay xabaalaha in lagu dul fadhiistaa haddii fadhiga caynkaa yahay dul socodka lagu dul soconayo waa la mid seexadka lagu dul seexanayo waa la mid fadhigan waxaa looga jeedaa fadhi oo dhan marka xaroosha waa in la ikraamaa la sharfaa oo laga baydhaa culamada qaarkood halkay yidhaahdeen fadhiga waxaanu ku xambaaranaa in looga jeedo xaaje gudadka qofku inuu u dul fadhiisto oo ku dul saxaroodo ama ku dul kaajo yani sax maaha tafsiirkaas waa qalad sababku waxay tahay fadhi oo dhan baa la diidayaa laakiin xaaje gudad hadduu u dul fadhiistana waa ka sii daran tahay waayo ihaanaynta iyo dullaynta de ayay kaga sii daran tahay in la dhisto markaysa markaa waxa guryo laga dhigtaana iyaduna wax xaaraana ma banaana ma banaana dhismaha laga dul dhisayna waxaa waajiba in la dumiyo ayaa waajiba qofkii hadduu intuu dhisto dabeedna hadhow kireeyo xoolaha xataa uu ka qaadanaya waa xaaraan in alla inta gurigaasi ka dul dhisan yahayna dembi baa uga soconaya xataa hadduu dhinto oo tafiirtiisi ay kala dhaxasho in alla inta gurigaasi ka duldhisan yahay dembigii waa u soconaya saas aawadee waajibku waxay tahay in la dumiyo waxaa laga duldhisay waxaa soo arooray xadiis imaam axmed oo soo wariyey min xadiisi camr bni xasm nabigu salى اllahu alayh wasalam inuu arkay rajula muttaki'an calaa qabrin inuu nebigu arkay salى اllahu alayh wasalam nin xabaal ku dangiiga oo uu ku yidhi nebigu salى اllahu alayh wasalam laa tu'di saaxiba alqabr ha dhibin ruuxa xabaashan u saaxiibkee ku aasan ha dhibin xadiiskuna waa صaxiix imaam axmed baa soo wariyey marka dangiiga lagu dul dangiigsadaa inay xaaraan tahay oo iidaa iyo dhibis la dhibaayo ruuxii aasnaa ay tahay ayaa xadiisku tilmaamaya marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye fadhi oo dhan la diidaayo qultu calayhi falaa yajuusu limuslimin sidaa marka lagu socdo ama sida ad u fahanto falaa yajuusu uma banaano limuslimin ruux muslima oo yu'minu billahi ilaahay rumaynaaya walyawmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada a rumaynaaya an yu'diya akhaahu muslim inuu dhibo walaalkiisa muslimkaa inuu dhibaa uma banaano xayan kaana aw mayta qofkaa muslimkii ha ahaado mid nool ama ha ahaado mid dhintay an yu'diya akhaahu lmuslima xayan kaana aw mayta uma bannaano qofka muslimka ilaahay ee maalinta qiyaame rumaynaaya inuu walaalkiisa muslimkaa dhibo ha ahaado walaalkiisa muslimka ahi mid nool ha ahaado mid nool ahaaya ama mid dhintay ahaaya inuu dhibaa uma bannaano wa cala dawlati xukuumadda waxa saaranoo waajib ku ah an tamnaca ahalamata inay u diiddo kuwa wax dulmiyaaya aladiina kuwaasoo yatakhiduuna ka yeelanaya almaqaabira xabaalaha turuqan wadooyin ka dhiganaya wa aswaaqan iyo suuqya ka dhiganaya wa majaalisa iyo meelo la fadhiisto ka dhiganayo calayha yattaki'uun korkeeda ay ku dangiigsadaan kuwa sidaa ka dhiganaya inay gacanta ka qabto ka qabato u diiddo ayaa saaran oo xukuumadda waajib ku ah waayo sultadiiyo awooddiiyada haysa وعlى العلماء بyاaن الحق الdي عalayهiم culamadana waxa saaran xaqa ku waajibka inay adeeyaan inay caddeeyaan baa waajib ku ah والlah الموفق aatu rasuulku yihi slى الlaه عليه وsلم maن رأى miنكم منكرا فlyغyره بيده faإn lm ysتطع فبلسانه fain lm ysتطع فبqلبه وذلika أضعف الإيمان xadiiska msلم صحيixa kusoo wariyay min xadiiث أbي سعيid waxaa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ku kastoo idinka idinka midoo arka shay munkar oo shareecadu diiday gacanta ha ku dooriyo ama ha ku bedelo hadduu kari kari waayo gacanta inuu ku dooriyo afka ha ka bedelo ha ku dooriyo hadduu kari kari waayona qalbiga ha ka naco marka ciddii awood u leh waxaa waajib ku ah inay waxa weeye munkarkaa wax ka qabato cidba sidee u awoodi karto ciddii af ka bedeli kartaa inay afka wax kaga qabato ciddii gacan wax kaga bedeli kartaana gacan inay wax kaga qabato laakiin haaliban cidda gacan wax kaga qaban kartaa waxay tahay waa cidda sulطada iyo awoodda iyo xukunka haysa waayo dee afraaddii waxaa dhici karta waktiyada qaar in fitan uu ka yimaado laakiin hadday dhici karto iyadaan fitna ka imanaynin inay gacantii markaa waxba laga qaban karo kii xumaanta samaynaayey waxa weeye waxay noqonaysaa gacan in lagaga bedelo falyuayirhu biyadihina macnaheedu ma aha inay musaawi la tahay ha la dagaalamo inay la macno tahay maaha waatuu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi atagyiir bilyad gacanta in lagu bedelaa ma aha markaisaga macnihiisu seef baa lagu bedelayaa maaha seef baa lagu bedelayaa ma aha bacdu mashaayikh markay moodeen gacan in shayga lagu dooriyo iyo seeftu inay isku xidhan tahay dagaalku bay waxay yidhaahdeen gacanku doorintu waxay ku gaar tahay xukuumaadka laakiin sawaabka ama sida saxani waxay tahay inaynay xukuumadda ku gaar ahayn gacan in wax lagu beddelaa oo noocyada gacan ku beddelka waxa ku saabsan cidaan xukuumadda ahaynba waa samayn kartaa laakiin waa in dagaal iyo markaysaga mafsada aynay ka imanayn saas aawadeed imaam axmed ibnu xambal markii la weydiiyey wuxuu yidhi yani markaa waa atagyiir bilyad laysa bisayf macnaha mar walba loogama jeedo seef baa lagu bedelayaa waayo labada carruure islaynaysa inaad kala dhufato kala qabataa waa munkarkii aad gacanta ku bedeshay dee seefna uma baahno seefna uma baahno shaygii munkarkaa ruuxa inaad ka qaaddo ama gacanta ka qabataa yadaan wax dagaali aanu imanin gacan baad ku bedeshay dee waxbay dagaallo kama imanin marka almuhim yani xabaalaha in marka waxa weye wax laga duldhisaa ama lagu tuntaa ama meelo laga la fadhiista laga dhigtaa ama lagu dul ciyaaraa ama gawaadhida la dul mariyaa midnaba ma banaana yani xaaraan wey saas aawadee hadday dhacdo meelaha qaarkood waddadii xabaalaha markaysaga inay gashay oo yani meel xabaala markaysaga dadkii ay dul mareen oo waddo laga dhigay waa in waddada laga duwaa yani xabaashaana waa in xabaalahaana lagu xidhaa markaysa waxaan yani wax dadku markaysagaa si ayna ugu tallaabin sida geydh iyo wax la mida waxaana maanta markaa la sameeyaa xabaalaha qaarkood dadka qaarkood oo daalimiin ah oo dhulka ku mamay ayaa waxay samaynayaan xabaalaha dhinacooda ay degayaan dabeedna maalinba xabaalaha ku xiga ayay markaysaga dhagxanta ka gurayaan oo dabeedna markaasay farageeto marinayaan markaasay dabeedna dhul ka dhigayaan hadha waa baroodhaynayaan waa dulmi waa xaaraan kasabka iyo xoolaha laga qaadanayaana waa xaaraan cawaaqib xumadeedana way helayaan yani if iyo aakhiraba haddaynay ka toobad keeninoo waxaas aynay ka noqon dhulkaana aynay u ceelin ciddii lahayd waayo boqcaddan markaa dulmi buu ku qaatay ruux markaa gurigiisii ayuu markaysaga cid kale ka iibinaya waayo maydkan halkee u guriya xabaashiisaa u guriya gurigii ruuxaasi lahaabaa inta la qaaday markaysaga waxa dhul laga dhigay markaasaa la dul degay markaasaa la baloodheeyey markaasaa suuliya laga qoray dhismada laga duldhisay oo dulmi maqaan gaadhay toobadkeenka xataa laga toobad keenayaa waxay ku xidhan tahay in waxa weeye markaa wixii laga duldhisay in la dumiyo yacni dhulkaana xabaalanimadeedii lagu celiyo xabaalanimadeedii lagu celiyo ayay markaysagaa ku xidhantahay lagana toobad keeno dulmiga la galay weliba qaybta wixii ku saabsan xaggii ilaahay wuxuu ka galay toobadkeenku waa ka anfacaya laakiin xagga aadmiga dulmigu ka galay yaa haddii waxa weeye ilaahay toobadda ka aqbalo waa laga yaabaa ciwad ilaahay inuu siiyo ruuxaas laakiin xuquuqda aadmigu waa adagta yukfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn daynta waxaa looga jeeda waa xuquuqda aadmiga taxriimu adiyat lmuslimiin baabkana wuxuu ku saabsan yahay xaaraannimada ay xaaraan tahay muslimiinta in la dhibaa ayuu ku saabsan yahay ay hada bayaanu taxriimi adiyat اlmuslimiin qaala imaamu tirmidiy fii jaamicih imaamu tirmidi waxa uu yidhi kitaabkiisa jaamica ah ee sunanka ku caanbaxay wuxuu ku yidhi xadaثna yaحya بnu akam waxaa noo warramay bu hi yaحya بnu akam waljaarud bnu muaad iyo jaarud bnu mucaad baa noo warramay qaala labadooduba waxay yidhahdeen xadaثna alfadl bnu musa waxaa noo warramay fadl bnu musa baa noo warramay bay yidhaahdeen qaala xadaثna xusein bnu waaqid fadl bnu musana wuxuu yidhi waxaa noo warramay xusein oo ina waaqid ah can awfa ibnu dalham wuxuu ka warinayaa awfa oo ina markaa dalham ah can naafici naafic buu ka warinaya can ibni cumara cabdullahi ibni cumar buu ka warinaya qaala wuxuu yidhi sacida rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almimbara rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu koray mimbarka fanaadaa bisawtin rafiicin wuxuu ku dhawaaqay cod dheer faqaala wuxuu yidhi yaa macshara man qad aslama bilisaani yaa macshara man ururka kiyow qad aslama islaamay bilisaanihi carabkiisa ka islaamay afka baarkiisa ka islaamayo walam yufdi liimaanu iimaanku aanu gaadhin ilaa qalbihi qalbigiisa aanu gaadhinow laa tu'du lmuslimiina muslimiinta ha dhibina muslimiinta ha dhibina walaa tucayiruuhum ha ceebaynina muslimiinta walaa tucayiruuhum muslimiinta ha ceebaynina walaa tatabbacuu cawraatihim ha raacraacinoo ha dabadgelina ceebahooda fainahu man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim ka raacraaca oo dabagala ceebta walaalkiisa muslimka ah tatabbaca allahu cawratah allah wuxuu markaa dabagalaa yani ceebtiisa yani waa ka shifaa waman tatabbaca allahu cawratahu kuwa allah markaa ceebtiisa dabagalana yafdaxhu ilaahay waa fadeexadinaya walow fii jawfi raxlih gurigiisa gudihiisa haba ku sugnaadee waa fadeexadinaya ilaahay rijaal sanad yani xadiidkan sanadka lagu soo wariyey sanadku waa ragga taxan ee isdaba jooga hebel baa hebel ka maqlay hebel kaluu ka sii maqlay yani silsilada yani sidaa u taxan ee ragga isdaba yaalla ee midba mid ka warinaayo ayaa sanad la yidhahdaa yaxya bnu akam yaxya oo in akam ah huwa alfaqiihu alqaadi waa faqiihii markaa qaadiga ahaa wa fi taqriibi taqriibka taqriibutaadiibka waxaa ku sugan saduuqun waa mid markaa run badan waa run sheegis badan yahay wa fiihi kalaamun hadalna waa ku sugan yahay oo bimacnaa bacdu ahli cilmi baa ka hadlay unduruu fi tahdiib eeg buu ku yidhi oo tahdiibu tahdiibka ka eeg lakinahu hunaa maqruunu biljaaruud ha yeeshee halkan wuxuu yahay mid lagu laday ama lagu lamaaneeyey jaaruud baa lagu lamaaneeyey jaaruud ibnu mucaad wljaarud bnu mucaad jaaruudoo ina mucaad ahina waaqahu nasaa-iyu kama fi tahdiib nasaa-i baa ku iqanimo xukmay oo yidhi waa iqo sida tahdiibu tahdiibkaba ku sugan wlfadl bnu muusa fadl bnu muusana waaqahu hayru waaxidin culamo badan baa tawhiiqisa oo yidhi waa iqo waa nin lagu kalsoon yahay undur atahdiib tahdiibu tahdiibka eeg safxad buu ku qoray calaa xuruf mucjam buu tahdiib ku socdaa kole abacaadku waa kala duwan yahay laakiin calى xuruuf اmucjam markaad gaadho yani fada ayaa dabeed markaa tartiib weeyaan fa oo daad ku xiga ayaad gaadhi halkaasaad ka soo saara wlxusayn bnu waaqidin xusayn oo ina waaqid ana qaadi marwa waa qaadigii marka isaga marwa wasaqahu yaxya bnu maciin waxa tawhiiqiyo yidhi waasiqo yaxya bnu maciin waqaala abu zurcata wالnasaa-iyu laysa bihi ba'su abi zurca iyo nasaa-ina waxay yidhaahdeen wax dhibi kuma sugna ninkan undur itahdiiba tahdiibka eeg xaafid ibnu xajar kollay markaisaga xadiidka xusein ibnu waaqid waa taxsiiniyaa wuxuu yidhahdaa waa xasanu lidaati xadiidka xusein ibnu waaqid uu soo wariyey waawfa ibnu dalham awfa ina dalham a wasaqahu nasaa'iyu nasaa'i baa tawsiiqiyo yidhi wasiqa undur itahdiib tahdiibka markaa eeg buti wa naafic huwa mawla cabdillaahi bni cumar naafica xadiidkan soo warinayaana oo cabdullahi bni cumar ka warinayaana waa mawlihii cabdullaahi bni cumar yani cabdullahi bni cumar baa xoreeyey qaala fi taqriib xaafid ibn xajar wuxuu ku yihi kitaabkiisa taqriibka taqriibu tahdiibka iqatun sabtun faqiih waa nin iqa ah oo sabtia bimacnaa xujo ah faqiihna ah wabnu cumara ibnu cumarna huwa cabdullaahi wa cabdullaahi saxaabiyun ibnu saxaabiyin waa saxaabi saxaabi dhalay markaa shiikhu sanadkiibu waxa weyaan yani matniga kitaab ku qoray waxaana xoogaa ka sahlanayd inuu markaa maadaama kitaabku yahay kitaab yani kooban inuu waxa weeye xadiidka yani sida ay culammada saniicooda u badan yihiin inuu waxa weeye marka can ibni cumar mucallaqa ka dhigo oo dabeedna uu yidhaahdo tirmidaa soo wariyey yani xukunkiisana uu sheego hadduu doonana weliba ka soo naqliya culamada qaarkood qultu falxadiidu صaxiixun xadiidku waa صaxiix walxamdu lilaahi mahadi ilaahay bay u sugnaatay calى kuli xaal waa xadiid haabita oo nabiga waa ka sugan yahay salى اllahu alayه wasalam ama xasan lidaati ha noqoto in la yidhaahdo ama صaxiixba ha la yidhahdo siduu hadda sheikhu yidhi wa fiihi taxriimu adiyati اlmuslimiin waxaa markaa ku sugan xadiidkan muslimiinta in la dhibaa inay xaaraan tahay wa taxriimu tacyiirihim in la ceebeeyaana inay xaaraan tahay wa taxriimu tatabuci cawraatihim ceebahooda in la dabagalaana ceebahooda qarsoon in la dabagaloo la faadhfaadhaana inay xaaraan tahay marka kitaabku wuxuu ka hadlayay tawxiid haddana wuxuu sheikhu soo arooriyey baabkan oo ku saabsan taxriimu adiyati اlmuslimiin wuxuuna baabkan ugu soo arooriyey isagoo kitaabku tawxiid ku saabsan yahay alqowl mufiid fi adilati الtawxiid yani wuxuu uga jeedaa yani tawxiidkii bay wax yeelaysaayoo tawxiidkii waa nuqsaamayaa haddii dulmi la sameeyo oo dulmiga markaysagaa muslimiinta la dhibo tawxiidkii yaanu ku buurina waa ku nuqsaamaya oo sida iimaanku aliimaan yaziid wayanqus ahlu sunna ay u qabaan iimaanku inuu kordho nuqsaamana tawxiidku waana ziyaadaa kaamil buu noqdaa waana nuqsaama marka sida iimaanku macaasida ugu nuqsaamo tawxiidkuna macaasida waa ugu nuqsaamaa ictibaarkaa waa ka eegaya mid labaadna waa ka eegayaayo xadiidka laftiisu wuxuu ishaarayaa ama tilmaamayaa in waxa weeye dhibitaanka muslimiinta la dhibaa inay iimaankii wax yeelayso fanaadaa bisawtin rafiic nebigu cod dheer buu ku dhawaaqay faqaala yaa macshara man qad aslama bilisaani walam yufdi liimaanu ilaa qalbi marka xadiidka laftiisu wuxuu tilmaamayaa cidda sidaa ku kacaysaa ee muslimiinta dhibaysee xaqdarro ku dhibaysa ee ceebaynaysa ee ceebahooda qarsoon raacraacaysa ee dabagelaysa ciday uu salaax iyo wanaag daahirkoodii uu yahay ceebahoodii qarsoonaa markaysagaa dabagelaysoo baadhbaadhaysaa inay tahay cidu naaqisuliimaana cid iimaankoodu nuqsaantay inuu yahay ayaa xadiidku tilmaamaya walam yufdi liimaanu ilaa qalbihi baa laga qaadanaya almuhim xadiidka waxaa ku soo arooray nahyi sariix ah laa tu'du lmuslimiina muslimiinta ha dhibina muslimiinta ha dhibina waxaa loo jeedaa xaqdarraha ku dhibina waa ilaa markaysagaa muslimkii muslim kale uu dhibaa inuu waxa weeye iska cafiyaa oo iska dulqaata waa afdal laakiin inuu aargoosto intii in la eg uu ku yidhaahdo haddii wax aargoosi ka suuragel yahay ay tahay taasna waa u bannaantay wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum laakiin bishari intii in la eg waa inay tahay hardigana aayaddu waa ku caddahay bimili shayga labaadee loo shardinayaa waxay tahay waa in wax aargoosi ka suuragel yahay waa inay tahay oo waxaan aargoosi ka suuragal ahayn inuu ruuxu ku aargoostaa ma banaana maala hadduu ruux kugu been abuurta adna inaad ku been abuurataa kuma banaana hadduu sina kugu gano inaad adna sina ku gantaa kuma banaana hadduu ku gaalaysiiyo inaad gaalaysiisaa kuma banaana hadduu caarkaaga kufsado inaad adna tidhahdo caarkiisaa kufsanaya kuma banaana waayo intiqaam baan ka suuragal ahay hadduu ku nasabcaayo inaad nasabcaydaa kuma banaana walaa taziru waasiratu wisra ukhraa markaa shayga laga argoosanaya waa inay tahay wax aargoosi ka suuragel yahay waa inay tahay bishart laa tu'du lmuslimiina walaa tucayiruuhum ha ceebaynina ceebta la ceebaynaayo waxaa soo gelaysaa waxaan ku sugnay in lagu ceebeeyo oo waxay noqonaysaa buhtaan iyo been abuur waxaa kaloo soo gelaysaa wax ku sugan in lagu ceebeeyo laakiin ashyaadii kiibadu ku bannaanayd aynay marka ahayn waxaa jirta umuuraha qaarkood bay culammadu iyagoo adilada ka istimbaadaya ay yidhaahdeen kiibadu waa ku bannaantay waxaa ka mid a ashyaadaas yani cid munkaraad iyo xumaan wadda ayaa cidi og tahay isagina waxba kama qaban karo cid wax ka bedeli karta ama wax ka qaban kartuu garanayaa ciddii inuu u sheegaa waa u bannaan tahay tacyiirka la diidayana kama mid ah waayo waxaa looga jeedaa munkarkii isagaa wax ka qaban karaa isagii in la gaadhsiiyo si uu u bedelo munkarkan ila isagu ma qayiri karo ruuxaniye xaaladda noocaasa waxaa keensatay yani xaajadaa keensatay waa mustasna waxaa ka mida cid baa waxa weeye waxaa ku sugan bidco iyo dalaalo markaasaa waxaa la arkay cid waxa weeye xidhiidh lale oo doonaysa inay wax ka barato ama cilmi ka qaadato in looga digo oo la yidhaahdo bidca ku sugan waa mubtadic bidcooyinka nooca iyo noocaas iyo inxiraafaadka noocaasa ku sugan iska jiro iskaga dheerow waa nasiixo waa wax shareecada markaysaga asal ku leh waa kiibo bannaan bacdu nnaas markay kiibada ka hadlayaan waxay had iyo jeer ka hadlaanuun kiibada inay xaaraan tahay iyo taqliidka la adkaynaayo laakiin ashyaada laga istinooday ama laga soo reebay ee adilada ku sugan yani waxaa laga yaabaa inayna u banbixin taasina waa naqs waajibku waxay tahay mas'alada in waxa weeye markaa la caddeeyo siday tahay loo caddeeyo ashyaada mustanayaadka ee laga soo reebay ee adilada leh waa in la caddeeya ashyaadaasi markaysaga kiibadii la diidayay inayna ka mid ahayn ee wax shareecada ku bannaan waa inay tahay waa in la caddeeya adilana loo hayo ahlucilmiguna kutubtooday kaga hadleen waxaa ka mid a imaam nawowi kitaabkiisa riyaad saalixiin iyo kitaabkiisa aladkaar iyo sharxu muslim saddexda kitaabba waa ku caddeeyey lixda nooc ee markaysagaa qiibada lagu baneeyey adilada markaa loo daliishanayana qaarkood waa ku ishaaray ama ku tilmaamay waxaa ka mid a cid baa waxa weeye xumaan iyo wax la midaa lagu og yahay waxaa lagu yaqaanaa fawaaxishta inuu yaqaano waxaas ruuxaasi yaqaano waxyaalaha xunxun inuu sameeyo in looga digo yani si aanu markaa waxa weeye fawaaxishta iyo xumaantaa u yaqaano aanu ciddaa u barin amaba aanu ugu samaynin waa arrin markaysa waxa muhima shareecadana waa ku bannaan yihin shareecadana waa wax ku bannaan calaa kulli xaal ashyaada marka waxaa istiftaaga ka mida tadallumka ka mida cid baa dulmi sheeganaysa dulmigii cid wax ka qaban kartaa inuu uga cawdow le hebel baa i dulmiye wax ay waxaasu ii sameeyey waa banaanta calaa kulli xaal mustasnayaadka ashyaada laga soo reebaayo kiibada waa in marka waxa meesheeda loo raajicaa ahlucilmiga loo noqdaa waxay ka yidhahdeen loomana shartiyo yani baabka jarxiga iyo tacdiilka o kale marka laga hadlaayo waxa weeye xagga riwaayada iyo xagga diraayada labada mid walba ku saabsan yahay lamana shartiyo waxa weye qofka maxaasin in loo sheego xaaladda markaysa waxaan yani wuxuu ku xun yahay in la tilmaamaayo oo leeyahay raawigani waa nin markaysaga waxaan alad badan oo wahmi badan laakiin wuu cibaado badan yahay in la yidhahdaa laazim maaha sunnana maaha wakadalik xagga bidcada marka leeyahay ruuxani marka waa mubtadic ama waa munxarif ama inxiraafka noocayo noocaas ama bidcada saa iyo saasaa ku sugan in la yidhahdo ha yeeshee waxan iyo waxan buu sidaa u sameeyaa oo waa samafal badan yahay oo waa run badan yahay yani waxa weye waajib iyo sunno midna maaha waajib iyo sunno midna maaha albidca waktigan qaarkood baa waxay soo darisiiyeen shardi ma anzla allahu bihi min sulطaan aanu ilaahay wax daliila u soo rogin ay waajibinayaan shardigaasoo ah in ruuxa markaa wax laga sheegaayo maxaasintiiyo wanaagyaalka laga og yahayna waa in la sheegaa ilaaba ilaa oo waxay dhaaheen jaanibka markaa mudlimka xun haddaad sheegto ama madow xagga wanaagsanna waa inaad ka warrantaa ee sheegtaa culamada muslimiinta wax sidaa yidhi ma jiraan asla lama soo ilaali hadday tahay culamadii hore iyo hadday tahay culamada dambe toona waa shardi ay la yimaadeen qaar lunsan oo ahlubidaci ay la yimaadeen assaruuriya ayaa la timi iyo cidday cagabku qaadato wax daliila male waa baail wax daliiloo shareecada loogu hayaa ma jiro waxyaalaha is yidhahdeen u daliishada daliilu maaha waxyaalaha ay dooneen inay u daliishadaan waxaa ka mid a bacd alaxaadiis ayaa waxay yidhaahdeen yani sadaqaka wahuwa kaduub iyo ashyaa lamid ay markaa soo qaateen oo shayaankii xasana loo sheegay bay yidhahdeen shayaankii abu hurayra midkuu shayaanka qabtay oo dabeedna uu yidhi waxbaan kuu sheegayaa ku anfacee isii daa habeenkii waxaad akhridaa aayatu kursiga markaad seexanayso shayaan kuu soo dhowaan maayo marka nabigu wuxuu yihi sal اllahu alيه wasalam qad sadaqaka huwa kaduub waxaanay waajibinayaa in xasanaad loo sheego cidda wax laga sheegaayo hadalkoodana waxaa ka laazimaysa daliishadka qisadaa daliishadaana xataa shayطaanka in xumaan laga sheega inaanay bannaanayn laazimka hadalkooda weeye ilaa xasanada u leeyahay in la sheego yuhuudda in xumaan laga sheegaa inaanay bannaanayn ilaa waxay ku wanaagsan yihiin in la sheego gaalada in xumaan laga sheegaa inaanay bannaanayn ilaa waxay ku wanaagsan yihiinna la sheego diin islaam sidaa ma qabto diin islaam sidaa ma qabto hadalkoodana waxaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa acuudu billahi min ashayطaan الrajiim markaad tidhaahdo lakinahu kada wa kada in la yidhahdo ha yeeshee shayطaanku rajiim ha ahaado o naxariista ilahay laga fogeeyey waxyaalaha qaar buu ku fiican yahay hadda ka war bailnimadeeda waa iska macruuf calaa kulli xaal culamada muslimiinta wax saa qabaa ma jiraan waxaana la yimi dad ahlulbidca ahlubidacin wadalaala ayaa la timi waxaana yidhahdeen dulmi weeye ruuxa inaad ka sheegto xumaanaad ka og tahay adaan sheegin wanaagyaalkaad ka og tahay oo dulmiga kusugan maxay tahay ila waxaa ka dhalanaysa ruuxba inaan xumaan laga sheegi karin ilaa wanaaggiisa la sheege qof markaad dacwaynayso ad leeda waa i dulmiyey inaad tirada ha yeeshe waa tukadaa oo runtuu sheegaa oo sidan buu yahay ya waxay xataa iyagu oofinayaan ma aha culamada ahlu sunnaha markay naqdinayaan ama maagayaan xasana uma sheegaan hadday qaacido lilaahi ay u qabaan tahay maxay ugu sheegi waayeen iyagu ma qaacido iyaga u gaaraba oo marka iyaga iyo cidday weynaynayaan oo laga hadlaayo ayuunbaa maxaasinta in la sheegaa ay laazim tahay laakiin marka cidda iyaga khilaafsan ama culamada ahlu sunna ay ka hadlayaan inay maxaasin u sheegaan xataa laazim maaha iskadaa maxaasi inay u sheegaane waxyaalahi xasanaadka ee culamada ahlu sunnaha qaarkood ay leeyihiin ayay xataa masaawi ka dhigayaan ay xumaana ka dhigayaan xumaan u tarjumayaan marka calaa kulli xaal waxay ka mid tahay taasina waxa weeye dulmiyaadkooday ka mid tahay markay arkeen qaarkood inay ku soo aroorayso aqwaasha culamada qaarkooda ay cuskanayaan sida dahabi iyo kayrkii ay odhanayaan markaysagaa yani dahabi baa markaysagaa hebel iyo hebel maxaasin u sheegay oo yidhi waa raafidi laakiin sidqi buu leeyahay oo xadiidka waa ku run sheegaayo waxyaalo la mid ah baa lagu soo arooriyo o la yidhi kutubtiisa jarxiga uu gaar yeelay sida waxa weeye markaysagaa muqniga iyo kuwa la midka ah yani wax maxaasina ma sheegaayo haaliban fulan daciif fulan laa shay fulan matruuq fulan kadaab markaasaa waxa weeye qaarkood markay taasi ka hor timi ayay tafsiil mas'aladii geliyeen markaase waxay yidhahdeen baabu riwaaye hadday ku saabsan tahay maxaasin in la sheegaa laazim maaha laakiin haddii kale waa in maxaasin la sheegaa arrinkaa baabu riwaayana waxay ku gaartahay ciddii axaadiista soo warin jirtay bay ku gaartay laakiin jawaabtu waxay tahay masaladaasi kuma gaar aha baabu riwaaya ee baabu riwaaya iyo baabu diraaya mid walba waa soo gelaysa sida baabu riwaaya marka ay u tahay ciddii markaa xumaan laga ogyahay xumaantiisa in la sheego maxaasin in loo sheegaana aynay laazim ahayn ayaa baabu diraaya waxaa ku saabsanna baabu diraaya waxaynu uga jeednaa cilmiga shareecada waxa laga sheegaayo ahlulbidaci markaysaga shareecadii bay wax ka sheegayaan waana ku gefayaan tafsiirkii shareecada markaa nusuustii sharciga ay fasirayaan bay ku gefayaan oo si aan sharci ahayn ay u taxriifinayaan o u bedelayaan marka in la sheego baabu diraayo xataa lafteeda ciddii ku qaldantay ee xumaan kula timi yadaan maxaasin loo sheegayn laazim weeye walaa tatabacuu cawraatihim dadka qaarkood waxay moodeen cawraadkan la diiday in la raacraaco waxay yidhaahdeen muslimiinta maxaa wax looga sheegaya in ahayn iyadoo markaa tatabuc lagu samaynayo cawraadkii muslimiinta jawaabtu waxay tahay tatabuca la diidaya la nahiyaya waxay tahay waa ceebo qarsoon oo ciddii loo baadhbaadho loo raadiyo ciduu daahirkoodu sunno iyo salaax iyo tawxiid yahay yani markaysaga in ceeba loo baadhbaadho loo raadiyo oo la basaaso si ceeb loogu helo laakiin ruux ceebtiisu bannaanka taallo oo inxiraafkiisu muuqdo ama fisqigiis iyo xumaantiisu ay muuqato in la sheego dadka looga digaa wuxuu ku xun yahay dee tatabuc ma aha waa nasiixa shareecadii waxay amartay wanusxu likulli muslim yani waxa weye muslim kasta in loo naseexeeyo ayuu waxyaaluhu baycada kaga qaaday nebigu sala allahu alayh wasalam jariir bnu cabdillahi albajali ka mid ahay
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقسام الدور وأقسام أهلها waxa uu halkani u baab tahay ama uu kaga hadlayaa sheikhu qaybaha ay u qaybsamaan daarahu guryahu qaybaha ay u qaybsamaan wa aqsaamu ahliha wa aqsaamu ahliha ay baab ay hada baabu aqsaami الduuri wa aqsaami ahliha adduuru halaaثun daaruhu waa saddex daarood kow daaru dunya mid waa daarta adduunyada laba daaru lbarzakh midna waa daarta teedka waxaa loo jeedaa waa xabaalaha waa teed dhexe waa adduunyada iyo aakhira u dhexeeya ta saddexaad waa daaru lbarzakh ta saddexaad waa daaru laakhira waa daarta aakhiro marka saddexdaa daarood bay u qaybsamaan daaruhu daar adduunyo iyo daar aakhiro iyo daar labada ka dhaxaysa oo dhexdooda ah laakiin waxay jiha marka laga eego ama si laga eego ay ku tirsan tahay xagga aakhiro
sida xadiid ba lagu soo wariyey uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam alqabru awalu manaazil alaakhira qabriga ama xabaashu waxay tahay guryaha aakhiro waa ta ugu horaysa wاnnaasu yanqasimuuna fi hadihi اduuri الhalaaثi ila halaaثati aqsaam dadku waxay u qaybsamaan fii hadihi اduuri daaraha ahalaaثi saddexda ah gudahooda ila halaaثati aqsaamin saddex qaybood bay u qaybsamaan وكل قسم ينقسم إلى أقسام قيب كستابنا وحيو قيب سنتاه قيبه وهم مؤمنون قلوا كواد ومؤمنين فقر إله الرميي وهم أقسام كواسنا وقيبه ومؤمنين تو درجة ليكم السجن أيها اللفتود ومراتب مؤمنين تو حكم إذا رسول الله waxaa ka mid ah nebiyo waxaa ka mid ah sidiiqiin qaar rumayn badan waxaa ka mid ah shuhado waxaa ka mid ah qaar saalixiin ah qaar iimaankoodu naaqis yahay baa ka mid ah muminuun mu'minuuna naaqisu liimaan qaar mu'miniinah oo iimaankoodu naaqis yahay ayaa ka mid ah wa anwaac ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أفر قيبوت بالك علينا وشاقي والنبي يضع الصديقين تشهد دي الصالحين لبا منافقون قل ذكر منافقين وقار قال لما قرصنا ايه islaamnimana muujisanaya wahum aqsaamun iyaguna waa qaybo waayo munaafiqiintii waxaa ka mida qaar nifaaqoodu uu yahay ictiqaadi siduu dib ba inooga sheegi doono iyo qaar nifaaqoodu yahay nifaaq camali bimacnaa qaar dhaqankii iyo akhlaaqdii munaafiqiinta wax ka leh laakiin iimaan ku sugan yahay oo iimaankoodu naaqisba ha ahaadee laakiin mu'miniin ah iimaankoodu nuqsaani ku sugan tahay oo naaqisuliimaani ah ayaa ka mid ah iyo qaar munaafiqiinoo nifaaqoodu ictiqaadi yahay oo bimacnaa nifaaq akbar munaafiqnimadii weynayd qaar ku jira labada qaybood waa leeyihin saddex kaafiruun qolada kale waa gaalo wahum aqsaamun qolada gaaladiina waa qaybo oo gaalnimadii lafteedu waa anwaaca waxaana jirtaa gaalnimo weyn iyo kufri asqar gaalnimo taa ka waabsan aan asalka iimaanka diiday waxaa kaloo gaaladii ka mid ah qaar gaalnimadoodu ay tahay asli oo aan islaamnimo soo marin iyo qaar kufaar ahoo gaalo ah laakiin islaamnimada ka noqday oo gaalnimadooda soo dariday wahuma aqsaam almu'minuuna qismaani mu'miniintu waa laba qaybood saabiquuna wahum almuqarabuun qolada koowaad waa qaar dheereeyey weeyo khayrka u dheereeyey wahum almuqarabuuna waa kuwa xagga ilaahay loo dhoweeyey wahum almuqarabuuna ilaahay xaggiisa ayaa loo dhoweeyey laba asxaabu ulyamiin qolada kalena waxay yihiin waa qaar u saaxiiba midigta oo bimacnaa kitaabkooda midigta laga siinaayo wahum alabraar iyaguna waa kuwa abraarta bimacnaa biriga iyo khayrka iyo samafalka u saaxiibka a weeye uma awrasna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsihi waminhum muqtasidu waminhum saabiqu biاlkhayraati biidn اllah waxaa laynoogu sheegay saddex qaybood dadkii kitaabka la dhexal siiyey inay u qaybsameen qolo waa saabiqiin oo khayrkay u dheeraysay waa muqarabiin qolna waa muqtasid iyaguna waa asxaabu lyamiinka waa abraar qolada saddexaad waa qolo naftooda dulmiday yacni waa mu'minuun naaqisu liimaan iimaankooda ayaa naaqis ah waayo nooc dulmiya iyo fisqiya baa ku sugan laakiin asalkii islaamnimo waa u sugan tahay wakuntum azwaajan alaaa yani suurat lwaaqica waxaa laynoogu sheegay dadku inay u qaybsamayaan saddex qaybood yihiin qolo midigta u saaxiibkaa qolo bidixda u saaxiibkaa iyo qolo saabiqiina wakadalika suurat linsaanna waa lagu sheegay macnahaas annifaaq munaafaqnimada annifaaqu qismaan ay hada bayaanu nifaaq النفاaq منaafqnimadu qismaani waa laba qaybood اعtiqaadiyun mid اعtiqaadka loo nisbeeyey caqiidada wa camaliyun iyo mid camalka loo nisbeeyey iyo samaynta loo nisbeeyey wain شhiئta haddaad doontana faqul waxaad tidhahdaa akbaru yani nifaaq weyn ay nifaaq akbaru wa asgaru iyo nifaaq yar bimacnaa kaa ka waabsan baa loo jeedaa kaasuu ka yari yahay sidiisa uma yara lakin wa asgaru min alakbar wain shiئta haddaad doontana faqul waxaad tidhahdaa murijun min almillati mukhrijun min almillati mid qofka diinta ka saaraaya wagayru mukhrijin iyo midaan ka saarayn oo ka bixinayn qofka min almillati diinta wain shiئta haddaad doontana faqul waxaad tidhahdaa nifaaq اlkufri yani nifaaq gaalnimo ah wa nifaaq اlcamal iyo nifaaq yani camalka loo nisbeeyey ama markaysaga camalka ka dhacaya على كuلi حaaل نفاq اعtiقاadي iyo مkرج min الmilة iyo نفاq الكفr waa bmaعnى نفاq camلي iyo نفاq أصغر iyo غayru مkرجi عan الmilة iyo نفاq الcamل iyaduna waa bmaعnى erayada kala duwan lakiin macaanidaasi waa isku mid laba qaybood unbaa نiفaaqi uqaybsamay mid qofka diinta ka bixinaayo ka saaraya بالكuلiya iyo mid aan qofka diinta بالكuلiyati uga saaray فأما النفاق الاعتiقاaدي نفاق اعtiقاadka iyo عقيidada loo نسbeeyey miya وهuو الأكبر waa ka weynaanshaha badan وهuو المkرج min الmilة waa ka qofka diinta ka saaraayo وهuو نفاaq الكفr waa منaaفqnimada gaalnimada ah fahuوa أn يظhira waa inuu muujiyo waa inuu muujiyo صaaxiبhu ka u صaaxiibkae u ehelka ahi الإسلاaم iسلاamnimo uu muujisto وayبطن الكفرa gaalnimona uu qarsado marka نفاqa اعtiقاadiga ahi islaamnimaa la muujisanaya laakiin gaalnimaa urka lagu qarsanaya waa nifaaq ictiqaadiya ama waa nifaaq kufri ah wa ama anifaaq alcamaliyu wa huwa alasgaru marka nifaaqa akbarka ah waa kala inoogu sheegay aayaadka waiidkood waciidkiisa waciidka loogu goodiyaayo ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar yani munaafiqiintu dabaqada naarta ugu hoosaysay ku sugan yihiin waxaa loo jeedaa nifaaq akbar waa munaafiqnimada weyn ayaa looga jeeda marka asalkii iimaanku uma sugna kuwaas waa kufaar adduunyada axkaamta islaamku ama muslimiintu waa iskaga dareereysaa waa ku dareereysaa laakiin aakhiro gaalada ayay la xukum noqonayaan naartana abad alaabaad waa ku waa ku waaraya bal ee dabaqada ka hoosaysa gaalada ayaa la gelinaya naarta laga gelinaya waatuu ilaahay uu yidhi wa min annaasi man yaquulu aamana biاllahi wa biاlyawmi اlaakhir wama hum bimu'miniin mu'miniin maaha wa ama anifaaq alcamaliyu nifaaqa camalka loo nisbeeyey miyaa وهuو الأصغر waa ka ka yar bmanaa ka weyn ka yare وahuوa غayru مkخriجi min الmilةi waa midaan qofka diinta ka saarayne fahuوa أqسaamu waa qaybo minhaa qaybahaasay ka mid ahaatay إidaa xadaثa kadaba hadduu sheekeeyo been buu sheegaa وaإidaa wacada hadduu ballan qaadana أkhlafa waa guub yeela ama waa buriyaa وaإida اtumina haddii la aaminana khana waa khiyaameeya وaidaa caahada hadduu ballamana adara ballanka waa buriyaa cid hadduu la ballamo ballanka waa kaga baxaayo waa buriyaa idaa khaasama hadduu doodo fajara waa xadgudbaa oo bimacnaa fujuur iyo xadgudub buu ku dhacaa man lam yuxadis nafsahu bilghaswi nooca kale shanaad ee isla nifaaqa camaliga ama asqarka ka mida waa inaanu naftiisa ugu sheekaynin yani bilghaswi dagaal markaysagaa u dagaalamo ama uu duulo inuu gaalo la dagaalamo iska daa inuu sameeye xataa naftiisa markaysaa waxa kuma soo dhicin oo uguma sheekayn ashyadan uu sheikhu inoo sheegayna dhammaantood waxaa ku soo aroortay axaadiis qaarkoodna waynu soo aragnay axaadiista ku soo aroortay aayat munaafiqi alaaث ida xadaa kadab waida wacada akhlaf waida tumina khaan saddex ka mida waxaa lagu sheegay xadiiskaas arbacun man kuna fiihi kana munaafiqan khaalisa marka waxaa ka mid ahayd waidaa khaasama fajar ayuu ku soo daray idaa wacada akhlafana idaa caahada hadar buu ku bedelay xadiis kale ku soo arooray masalada lixaad ee inoo sheegay man lam yuxadis nafsahu oo nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa wuxuu yihi man lam yaqzu walam yuxadis nafsahu bilgazwi maata cala shucbati min annifaaq waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay kaan duulin ama jihaadin naftiisana aan jihaad ugu sheekaynin inuu jihaadi doono oo sidaa ku dhintaa wuxuu ku dhintay qayb ama gobol munaafiqnimada ka mid ah bimacnaa waxa weeye waxaa ku sugan qadar munaafiqnimo abaa ku jirta maata calaa shucbati min annifaaq taasna waxaa laga qaadanayaa lama odhan haddii waxa weeye isagu aanu jihaadin naftiisana aanu jihaad ugu sheekayn waaba munaafiqi nifaaqiisu ictiqaadiga ahaa ee gaalka ahaa lama odhan ee maxaa lagu daray nifaaqa camaliga ah baa lagu daray waayo qofku milada kagama baxaayo inuu waxa weeye jihaadi waayo haayada arrinkiisu waxay noqonaysaa dee in waxa weeye nooc munaafiqnimo ay ku sugan tahay oo yani waxa weeye uu yahay markaysaga faasiq laakiin gaal kuma noqonaayo saas aawadee xadiiska maxaa la yidhi maata calى shucbati min الnifaaq man lam yagzu walam yuxadis nafsahu bilgazwi maata calى shucbati min الnifaaq yani isagoo munaafiq u dhintaa lama odhan laakiin gobol ama qayb munaafiqnimada ka mida ayuu ku dhintaa waxaa loo jeeda akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada ay munaafiqiintu leeyihiin wax ka mida ayuu ku dhimanayaa baa laga tilmaamaya nacuudu billahi min dalik cabdullaahi bni cumar waa ti lagu yidhi alaa taqzu war maad jihaadi markaasuu dabeedna wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh wasalam baan ka maqlay inuu nebigu yihi buriya alislaamu calaa khamsin shahadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wa iqaami الصalaati wa iitaaءi الzakaa wa sawmi ramaضan wa xaji اlbeyt bimacnaa wuxuu u jeedaa cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma yani jihaadku arkaanta kama mid ahaa marka sababtaan markaa u jihaadi waayo waxay tahay acmaashii ka waaweynayd ee marka islaamnimada ee arkaanulislaam ayaan hayaa macnaha noocaas uga jeeda almunaafiquuna qismaan munaafiqiintu waa laba qaybood munaafiqun khaalis munaafiq badhaxla oo nifaaqiisi waa badhaxla ay yahayoo iimaan tarraxaa ma jiro wax iimaana oo tarraxayaa ma jiro waa kuwa la yidhi naartay ku waarayaan dabaqadda hoose ee naartay gelayaan laba munaafiqun fiihi shucbatu min annifaaq munaafiq ay ku sugan tahay qayb munaafaqnimo ahi ay ku jirto laakiin munaafiq khaalisa aan ahayn waxaa ku kulmay nifaaq iyo iimaan marka iimaanna waa ku sugan yahay qadar munaafiqnimiina waa ku jirtaa qadar munaafiqnimiina waa ku jirtaa khisaalka aynu soo sheegnay iyo kuwa la mid ah waa cidda la timaada iyadoo iimaan haddana ku sugan alkufru gaalnimada alkufru qismaani gaalnimadu waa laba qaybood ictiqaadiyu wacamaliyu gaalnimo ictiqaadi ah oo caqiidada loo nisbeeyey wacamaliyun iyo gaalnimo camali ah oo camalka loo nisbeeyey gaalnimada ictiqaadiga ahi waxa weeye waa kufri akbarkaa loo jeedaa gaalnimada camaliga ahna waxaa loo jeedaa kufri asqar أما كفر دون كفر أما كفر لا ينقل عن الملة كفر أن قفك الدين تكسارين صيدنا رؤوس الشيخنا عملي أهل العلم قاركود أهل السنة كمدي وحي إلادان كفر هدو أكبر بيهاي أما عقيدها كدعو وقلبها كدعو أما أفكها كدعو أفكها لقي إلادو أما الجوارح دي حبنها لقى السمائية هدو أكبر بيهاي وحيكون مقعابان كفر اعتقادي بعض أهل السنة ساسي إلادان هدو كفر أصغر يهينا وحيدان كفر عملي laakiin ugama jeedaan camal laguma gaaloobo sidaa kama wadaan ugama jeedaan waa isilaax ay marka waxa weeye u yaqaaniin haddii kufriga qofka diinta aanu ka saarayn inay yidhahdaan waa camali haddii uu markaa diinta ka bixinayana walow camalba ha ku dhacee oo ficil la sameeyeyba ha ahaadee inay yidhaahdaan waa kufri ictiqaadi أهل علم يسائل هذا وحكم إذا محمد نصر الدين الألباني رحمة الله عليه شيخ علامة محمد نصر الدين